waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalinta arbacada ee bisha maars ay tahay afar iyo tobanka waxaa dib loogu noqonayaa iskuullada gobolkan victoria kadib markii ardadu ay kasoo noqdeen laba asbuuc oo fasaxa easterka ahaa haddaba ku noqoshada iskuullada ee sanadkan ma aha sidii caadiga ahayd iyadoo ardada intooda badan ay dhanka online-ka casharadooda ku qaadan doonaan waxna ku baran doonaan waalidiin iyo arday badan ayaa weli isweydiinaya sida taasu ay u shaqeynayso maxamed yuusufna waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka dhiga iskuol ku yaala magaaladan melbourne maxamed kusoo dhowo idaacadda mar kale
waa mahadsantahay xasan
kolleyba su-aalo badan baa laysweydiinayaa marka guud ahaan haddaad noo dul marto sida nidaamkan online-ka uu shaqeynayo ardada weli iskuullada tegeysa iyo kuwa aan tegeyn ee guryahooda joogaya
ha xasano waa mahadsantahay marka hore hawshana oo communitigu ahaysid aada iyo aadan kugu mahadinaynaa barnaamijkaan sii daynay isbuuci lasoo dhaafay dhowr waxbarashada iyo elearninka ku saabsan ee dhowr waalidiina soo waay oo caruurtooda utoof ku jiro oo ka walwalsan muxuu ahaa barnaamijkan iyo suu u socda iyo suu u dhici doono information badan aan ka haysanin sidaas daraadeed ayaa maaragtay waxaan dhahnay maybe wa waa another another update ay u baahan yihiin muxuu ahaa waalidiinta in ay ay sida ay u fahmaan kuwa especially caruurtii utofka dhalay sanadkan ay dhamanaan marka waxaa waaye online hadda by every school inuu waaridka la xiriiray waaye oo iimaaladooda la xiriiray marka every waarid waxaa waaye inuu iimaalkiisa jagareeyey processka la maraayo kulligii iskuol walba wuu soo qoray wuu usoo bandhigay waalidiinta meeshay tegayaan applicationka ay gelayaan password password-yada ay ay la gelayaan kulligood waa loo soo qoray waana loo soo bandhigay iimaalada ha ka fiiriyaan marka iimaalkeeda haddaadan ama iimaalkii waxaa jira waalidiin aan dhowr sano iimaalkooda furin oo maaragtay aan ama passwordkii ka dhumay marka maxaa samayn kartaa waxaa samayn kartaa waalidkii iskuolkii waca inaankaogtimo iskuolkaa wacaysaa saasi saasa jirto passwordki ma hayo barnaamijkaan u baahana barnaamijkaa lugsiinaa marka iskuolka beri wuxuu u furmaayaa waa waa online iskuol la aadayo maaha waa iskuol guri la joogayo haddii aa iskuolka aadaysidna oo ka mid tahay labo group oo kuwan essential dadka nurseska caruurtooda iyo bolisada iyo iyo doctorada caruurtooda hadday aadayan iskuolka maalintaas waa inay iskuolka sii wacaan maalinta ka horeysa ilahaan beri shaqaan aadaya ilmahay iskuolkan keenaa marka si ay iskuolka ugu xisaabtamaan ay maaragtay loo qoro ilmahaas ilmahaasa imaanayo ilmaa ayagu schedulekooda ay ugu qortaan inta ilmahooda ay aqbali karaan maalintaas marka waa inay isku sii wacaan ay dhahaan anaku waxaa nahay central service waan shaqeynaynaa labada waarid ama hal waarid waa uu shaqeynayaa ardaydan waan keenaynaa iyo dadka aan aan maaragtay haysanin meel ilmihii wax ku bartaan ama laptopyo ama combyutero haysanin ayakana waxay sameyn karaan iskuolka wacayan waxay leeyihiin anaku maalintaas iyo maalintaas iskuolka ilmihaan keenaynaa saa ugu warqaba soo iskuolkaa la xiriiraysin waa gartay marka aan usoo noqono ardada yeer twelfka iyo waalidiintooda arrintan aada uga walaacsan sanadkanu muxuu uga duwan yahay sanadihii hore marka la fiiriyo ardada yeer twelfka oo h c h c gaan dhihina v c e ga samaynaysa sanadkan wuxuu uga duwan yahay ayakana waa similar waa online marka sanadkii hore iyo markii face to face u ahaa wuxuu heli jiray lot of support wuxuu heli jiray lot of facetime oo macalinka demonstrationka uu ku daawado muxuu ahaa pract practical activities uu ku arko bas halkan mostly waxaa waaye ilmihii isagaa isagaa ismaamulay waa self learning iskuolka ayakana sidoo kale waxaa loogu hadday u baahdaan waa ik walba yeeraa markii fasalada la rangaraynaa asbuuci mid hal mar ama laba mar baa fasalada physica iyo muxuu ahaa chemistryga biologyga fasaladaas asbuuci mar iyo laba mar wway waxay ka dhacayaan iskuolka marka ayakana waa loo yeeraa ayakoo aan badnayn muxuu ahaa inay iskuolka imaadaan saacadaas ama labadaas saac ba badana waxa waaye waa online waa self learning waa ayaka inay ismaamulaan waa ayaka inay iscaawiyaan waa maaragtay ayaka inay inay maaragtay taxadirka iyo dadaalka la imaadaan sanadkan mostly supportka waa ayaka iyo waaridiintoodaba waa gartay waaridiinta badanoo noo soo wacanba waxaa waaye waxay ka walwalsaayeen xageen support ka helena supportku waxa waaye macalimiintiina la xiriiraysiin online mo nine to five anaga hadda maanta class aan lahayn anigu naftigee maanta class aan lahaa from nine o'clock ilaa iyo four o'clock computer aan fadhiyey ama halasla soo xiriiro ama hayaalala soo xiriirin meeshaas ayaga on fadhiya waardinta on fadhiya marka macalinkii meeshaas fadhiyaa halala xiriiro su-aashaa rabta weydiiya constantly weydiiya computeryo haddii la heenina waa iskuolka kuwa especially ee publica ee dowladda ballan qaaday inay inay waardinta siiyaan computero iyo laptopyo waa gartay iskuolka halala xiriiro hanakaxishoonina weydiiya computer ma haysano hal computer aan heynay wuu jabay waxay noqotaba weydiiya computer aan ubaahana laptop aan ubaahana ka xishoonina because marka waa waxbarashada ilmihiina marka ka doonta wansiinaya waa gartay su-aasha ugu weyn oo la isweydiinayo waxaan isleeyahay maxamedow eh, ardada sanadka labayo tobnaad dhammaynaysa imtixaanadooda sidee loo qaadi doonaa imtixaanada waa waxay rajeynayaan hadda so far cusbaalkan maalmo buu isbabedelayaa mar walba update every day update update ku hayaan imtixaanka waxay rabaan december inay qaadaan waxayna rajeynayaan by december inuu inuu waxaan ka baxnay waa gartay oo Saasay- oo xanimaaduhu ay dhammaadaan markaa xani- markaas waxay leeyihiin by that time waa laga baxay ee corona ay- iyo iyo maaragtay xanibaada lagu jiro by that time inaan ka baxnay is leeyihiin inuu oo like ah, ilmaha inay ah, ku sameeyaan face eh, to face iskuolka ay ku joogo inay sameeyaan muxuu ahaaday taxaamadii twelve
waa gartay ardada eh, laga yaaba inay u baahdaan inay ama eh, laptop ama waxyaalo kale librariyada ka qaadan jireen ah, maxay samaynayaan ama taageero gaara u baahan waa su-aal aada u fiican Een, waxaa jiro hadda maalintan waxaa eh, waxaa la xiriiray nimanka department of education waxay dhaheen every african community whether is in in ha- northern suburbs ama west ama xaafadaha in city Een, waxaan la xiriirinaa communityyaasha group ay liaison la sameynayaan taas oo ay maaragtay een, sanad dhan ay maaragtay ay ay iska kaashanayaan inay homework online homework ay ku sameeyaan muxuu ahaa with ardayaasha so department of education ayaa waxay eh, maaragtay la xiriiraysaa gurubyo different eh, maamulo ka jiro meelahaas oo afrikaan ah si ay ilmahooda iyo dadka ka imaaday eh, isku af ku hadlaan inay ka caawiyaan so adigu wiigagan soo socdo bay bay bay arrintaas eh, fulmayaan ayakana laga warqabo waa- waa waa fursad fiican waaye Eh, maaragtay any any help ay heli karaan waa waa wax fiican marka inay ay ay ka warqabaan meeshaas Eh, maaragtay macalimiintooda iskuolkoodana ayakana eh, waxay bixinayaan lot of support iyo lot of eh, dadaal macalinka maalinkan meesha u fadhiya ayaka Eh, any information wuu siinaya xaggaasna hala xiriiraan Eh, computer haddii haynina waa iskuolka Eh, hadduu private schoolka yahayna waa waa waa arrin kale taas waa ma garanayno Isku- private schoolyaasha waxama bixiyaan waa gartay een, haddii waalidku ay u baahdaan inay eh, macalinka ilmahooda wax u dhigaya la hadlaan oo wax ka weydiiyaan sidee ula xiriirayaan
Een, waalidiinta waxaa loo sameeyey een, iimaalada macalin iskuul walba wuxuu waalidiinka kula xiriirayaa iimaalo imaanka hadduu shaqeynaynin iskuulkaa wace markaas waxaa leedahay macalinkaas macalinkaas aan u baahanahay een, fasalkaas iyo fasalkaas m- een, ardayga dhigo ee macalinka dhigo w- een, muxuu ahaa cunugayga klaaskaas ku jiro macalinkaas aan u baahanahay iskuulkaa kugu xiraya marka iskuulka waxay kugu xirayaan een, macalinka gurigu joogaa ba- maamulka iskuulka iskuulku joogaa marka ayagaa kugu xiraya waa gartay eh, ma jiraan caqabado kale oo laga yaabo inay waalidiinta ama guryaha ku wajahaan Een, waa waxay dhaheen waa internetka Een, wa- dhowrka waalid uu ka hadlayay soo wacay waxay ka calaacalayeen waa internetka leeyihiin wadankii dhanaa internetka ku jiro wadankii dhan hadii la- Soomaaliya dhan hadii la guriga fadhiista een, badanaa kulli qof walba internetka ku jiraa internetka slow waaye Een, ardagiina hadii la iyo socodka guriga wax ka barta waxbarashadii iyo dadka kale oo socializing ku jiray wixii baa internetka dhan slow ka dhigaya marka arrintaas oo ka calaacalayeen internetka wax waxaa laga qaban karo maaha waa wax un maaragtay ay ay dadka dhan wada wadaagayaan eh, oo jiro Eh, muxuu ahaa iyo supportka what sort of support aan heli karnaa bayna weydiinaya what sort of support eh, xageen support ka helnaa supportkaas waada iskuolka iskuolka la xiriira directly iyo communityyaasha oo ka jiro xaafadaha kala gedisan oo eh, melbourne testin waxay dhaheen eh, waa waa waa end of the year so far end of the year waag tahay waxa hadda eh, la bedelay iyo la sheegana weli ma jirto every time eh, wuxuu marku isbedelana new update new regulation new law bay soo saaraan Eh, saasna communityga eh, maarata in lo- ayakana saa loola wadaago especially kuwa waxbarashada iyo iyo twelfka iyo ayakana taas insha allah yaa rajeynayna waana ku mahadsanta xasan oo hawshan aad ku haysid aad iyo aadan kugu mahadinayna walaal
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho